madaxweyne maxamed cabdulaahi oo xalay ka hadlayay soo horitaanka galfadhiga faraada xildhibaanada golaha shacabka ayaa markii ugu horeysa soo hadal qaaday mooshin ay ka gudbeen xildhibaanada golaha shacabka isagoo ku sheegay kaftan siyaasadeed guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay waxaan guddoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yidhi waa hor yaallaa mooshin waxaan ku yidhi see u egyahay wuxuu yidhi balaan kugu soo celiyo warqadihiihu saas u rogay waa igu soo celiyey wuxuu yidhi nambarkaas weeye oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyu dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo oo waxaan idhi ma qabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yidhi bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib buu u fiiriyey wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay two thousand seventeen tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka two thousand eighteen waxaan ku yidhi marka haddee see isu waafaqaysaa waxaan ku idhahaye maxaa kaloo ku jira wuxuu yidhi dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan wuxuu yidhi hore waxu yidhaahdeen qabyo ninkeedaa dhammaystira hadalka madaxweynaha waxaa ka hor yimid xildhibaan axmed macalin fiiqi oo sheegay inuusan ahayn kaftan balsuu ahaa weer ku socdo siyaasiyiin qabyana uu kala jeeday dowladdii ka horreysay inuu u busibusoonayay madaxweynuhu iyadoo iishu iska taagnaa arrimaha taagnaayee ahaa arrintii ninkii ajnabiga ahaa sharciga soomaaliya awgiis loo bedelay inuu ummadda soomaaliyeed ku qanciyo ayuu ahaa xalayto oo ka hadlo arrintaas dadka soomaaliyeed oo dhan dareenkooda gilgishay waan gartay waxay ahayd arrimo badan oo taagan inuu ka hadlo laakiin in uu xuk dawladdii dawladdiisa bedeshay uu maaragtay asagoo daandaansanaya oo raba inuu fariimo u diro inuu arrimo kale soo dhexgeliyo runtii de wax laga filayay xikmadii iyo ani waxaan isleeyahay dee xisbiyo siyaasadeed oo dalka ka jira oo xoogan oo runtii dee dadka soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin mabaadidooda iyo afkaartooda oo hadda shaqo adag magaalada muqdishona ka wada baarlamaanka gudihiisana shaqooyin na aada u waaweyn ka wada ayaa jira markaa dee ciddi ula jeedaba qabyo waxaan u malaynayaa dee xasan khayre iyo wasiiradiisa doodax iyo wasiiro tiro badan iyo khadiijo diiriye iyo wasiirada hadda ka tirsan xukuumaddiisa iyo ra-iisul wasaarihiisuba kooxdaas hadda uu eedeynayo ayay ka mid ahaayeen weliba dadka ugu waaweyn ayay ahaayeen madaxweynaha soomaaliya ayaa soo hadal qaaday khilaaf baahsan oo xilliga dhex jira hay-adaha dowladda gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxaa loo baahan yahay dibashisiintooda inaan bilowno hadduu ilaah yidhaahdo marka hadda dhexdeenna weeye weliba waxaan u gelaynaa gudaheenna wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeenna ku jira si aan ugu gudubno shacabkeenna soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan dowladda dowlad goboleedyada iyo aqalka sare ama xiriir hoose ka dhexeeyaan iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergey ergeygii qaramada midoobey madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa xusa sanadka laba kun sagaal iyo toban inay hor yaallaan howlo badan taasoo ka mid tahay la dagaalanka al-shabaab waxaan higsanaynaa sanadkan inuu noo ilaahay nooga dhigo sanad wanaagsan oo kheyr qaba inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u xoreyn ah oo aan dalkeena ka xoreyno qolooyinkan shayaadiinta ah oo al-shabaabka ah soo horitaanka kalfadhiga afaraada golaha shacabka wuxuu yimid iyadoo khilaaf uu kala dhexeeyo aqalka saro ahayd inay wada shaqeeyaan labada aqal ayaa mid walba si iskiisa u furta kalfadhiyadooda una soo xirtay taasoo muujinaysa in khilaafka ka dhexeeya labada golo uu yahay mid sarreeya cabdulqaadir okey v o a muqdisho